dhegaystayaal waxaan weli bartanka kaga jirnaa barnaamijkii aan ku eegaynay ra'yiga shacabka soomaaliyeed ay ka qabaan ee shirkii dib u heshiisiinta ee dhowaan lagu soo gabagabeeyey magaalada kismaayo kaasi oo u dhexeeyey dhinacyo isku hayay siyaasadda jubbaland haddaba waxaa khadka taleefonka ee magaalada oslo ee dalka norway ku jira ee ganacsade ee xasan cabdul isxaaq oo ka mid a ee ganacsatada soomaaliyeed ee ku nool magaalada oslo ee dalka norway xasan marka hore kusoo dhawow shabakadda wararka gada times
cabdinur waa mahadsantahay shaafici niwaadhoolan
mudane ugu horeyn waxaan jeclaan lahaa inaan wax kaa weydiiyo heshiiskii dhowaan kismaayo lagu soo gabagabeeyey aragtidaada bal marka hore
horta marka hore waxaan u mahad celinayaa allah subxaana wa tacaala kabacdina maamulka jada tamis fursada ay siiyeen dadka shacabka waana ku mahadsantihiin hawsha aad u haysaan ummadda soomaaliyeed haddii aad su-aasha aad weydisa aan usoo noqdo waxaan odhan karaa waa ka heshiis taariikhiya aad iyo aad baanan usoo dhaweynaynaa waana wax dan ay ugu jirto shacabka soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan shacabka ku nool jubbaland waana taariikh waa heshiis taariikhi oo guud ah waana soo dhaweynaynaa
soo dhaweynta markii laga soo tago ninkaada xasanow qodobada ilaa iyo hadda lagu heshiiyey weli lama shaacinin oo weli waa kuwa qarsoon waxaa la leeyahay kulan beri kismaayo ka dhici doona ayaa lagu shaacin doonaa munaasabad halkaasi ka dhici doonta waxay noqon lahaydba guud ahaan heshiiska waad soo dhaweysay maxaad is leedahay uu ku dambayn doonaa ama uu ku dhaqangeli doonaa ilan waxaan ognahay heshiisyo kan ka horeeyey oo ka dhacay doolow iyo goobweyn iyaguna meeshii lagu galay lagama soo qaadin oo waa kuwo meeshoodii ku burburay marka heshiiskan muxuu kaga duwan yahay kuwaas ayaad is leedahay
wallaahi walaal shaafiga anigu waxaan is leeyahay waxyaalo badan buu kaga duwan yahay waxaad moodaa in shacabka iyo dadka soomaaliyeed ayagoo ma yihiin nabadda waxaad moodaa in waayo aragnimo laga qaatay khilaafkii iyo wixii fagaadiyey maamulka jubbaland waxaad moodaa in maanta laga gacmo buxsuday oo macnaha waxa weye ii sheegeen dad fara badan oo ama xilay kasoo qodkay dawladihii jiray ama dad aqoon-yahanaa ama maamulka laftirkiisa u basilaaday oo u arka in ay fursad tahay in gacmo wadajir bay wax ku goyaan gacmaha laysqabsado marka waxaad moodaa fursad weyn baa jirta wax badan buuna kaga duwan yahay waxyaalihii hore marka ilaahi subxaana watacaala wax keyrka baa laga rajeeyaa waxaan rajeynaynaa inay tahay duulis horeeto jubbaland oo soo afjirta colaadihii iyo kala fikirduwanaanshihii soo jiitamaya muddada dheer
marka dhowaan waxaad la socotaa in koley siyaasiyiin maamulka jubbo ka hor imaadsanaa sanadihii lasoo dhaafay ayaa kismaayo gaaray dhinacyo badan oo ku kala tagsanaa siyaasada jubbaland ayaa halkaas iminka wada jooga marka welina ma muuqdo doorkii dowlada federaalk markii laga soo tago wasiirka difaaca oo isku dhabarjabinayey qaabkii dadkaas ay ku heshiin lahaayeen marka maxaa dowladii roolkeedii xaguu aaday baad isleedahay maxaa dowlada ka maqnaysiiyey in gogoshan dadka kala duwan ku heshiinayaan ay goobjoog ka noqoto
wallaahi shaafia walaale kulley horta waxa weeye wax badan oo anagu ma hayno casualtiga ama jadalka ay dawladda ku shaqaynayso dawladduna sideedaba waxay ka bilaabataa in macnaha waxa weye ii sheegeen waxa dawladdu ma ahan madaxweynaha iyo ra-isul wasaaraha keliya waxa weye golaheeda wasiirada iyo xildhibaanada waxbaa ka joogay waxaa laga yaabaa in ayaga loosoo wakiishay waxaa dhici kartaa meesha si haddaba adigu aa sheegaysa turkiga oo kaleeto oo macnaha leedahay ii sheegeen xaflad baa loo qabanaya in dawladdu kasoo qaybgelayso inay wakiil sirri gaashaandhida iyo xildhibaanada jooga usoo wakiilato laakiin kolley anigu waxaan arkaa waxa weye ii sheegeen wax waliba waxay ku fiican yihiin haddii ummad ama dad meel ku wada nool ay heshiinayaan axdiga ama waxay ku heshiinayaan waa dastuurka dastuurkaas iyo macnaha mataqaanaa ii sheegeen in macnaha wixii lagu heshiiyey waxaa fiican in wax rasmiga ay noqoto oo macnaha mataqaanaa statement keliya kumaatee qoraal leh oo dastuurka jubbaland ka mid noqda oo beri ka maalin kuwa hadda jooga way tegi karaan intii dambe oo timaado waa inay timaado heshaa wax ay jix raacdo oo ah dastuurka jubbaland xasan oo adoo aada mahadsan Xas- xas- xasan oo aan kaa dhexgala adoo aada u mahadsan ee, halkaas aan ka tixraaco su-aal muhiima oo dadka qaarkii ay isweydiinayaan Ee, dastuurka jubbaland horey uguma jirin ee, degmanimada degmada buurdhub ee gobolka gedo oo aada loogu murmo degmanimadeedaoo ee, dadka qaar ay sheegaan in ee, dowladdii dhexe xitaa ay degmanimo u magacowday inkastoo dadka qaarna ay dhahaan faafin rasmi a laguma soo saarin waxay ahaan lahaydba ee, xiliyo kala duwan ayaa degmo ay u magacaabeen dowladihii kumeel gaarka ahaa dastuurka maamulkaas kuma qornayn buuq iyo muran badanna wuu ka dhashay degmanimadeeda waxaa laleeyahay qodobada lagu heshiiyey waxaa ka mid ah in degmadaas degmanimo loo aqoonsaday haddana ee, ma jirto ee, ee, maanta maantadan waxaa dhacday in dastuurkii wax kabedel lagu sameeyey oo laba qodob oo dastuurka ku jirtay la bedelay Ee, maxaa maxaad is leedahay ee, way hor istaageen in ee, maadaama wax kabedelkii dastuurkaba la bilaabay in buurdhuba degmanimadeedana lagu daro dastuurka haddiiba heshiiska ay qeyb ka tahay
wulaan jaad horta aad baa u mahadsan tahay horta waxa wey waxaad ogaataa dadka shacabka ee reer jubbaland ilaa hadda in lagu heshiiyey oo rasmiya oo qoraala oo qodobadaas waxaas waxaas baa lagu heshiiyey horta maaha waxaa markaad moodaa wixii lagu heshiiyey oo ah waa inay noqdaan dadka waxbaa ka dhexeeya maamul baa ka dhexeeya maamulka wixii kala hadayay oo ayagii u kala xaqsuurayay waa dastuurka jubbaland haddii dastuurka jubbaland ay sidaa u hadda keeni sidii la- macnaha ii sheegeen degmada buurdiibo loo aqoonsaday degmo waa in dastuurka laga bedelaa oo lagu daraa inka degmada jubbaland ay ku badan tahay waxaan u malaynayaa marka hore inay shan iyo toban ahaayeen lix iyo toban inay tahay waa in lagu caddeeyaa si ini ka maalin xildhibaanada hadda jooga hadday tagaan si ay cod ugu yeelato xildhibaanadeedii macnaha degmadaas ay u hesho waxaan muhiima oo kaleeto oo ayada ruxooda meesha ku jirta oo wax mare aan la dhaafi karin ay tahay waxa weeye in markhaati cad loo helo waxa lagu heshiiyey waayo sababtu tahay waxa weeye dhowr jeeroo hore sida adigu waa u sheegay shirarkaa dhacay shirarkii haddana waxa weeye miradhal ma noqon dadka shacabka waxay u baahan yihiin iskuul waxay u baahan yihiin caafimaad waxay u baahan yihiin in horumar la gaarsiiyo waxaan ognahay jubbaland inta hadda jirtay waxay un ka shaqaysaa degmada kismaayo iyo adugu meelo yaroo kooban bay ka shaqaysaa runtii reer waa la haystaa in duur badan oo qorana waxaa laga yaabaa inaan maamulkii la ballaarin uusan gaarin wax weliba marka waxa weeye soomaalidu waxay ku maamaadaan laba qof bay saastaada aragtay heshiisteeda hore xumaan wixii in la cadeeyo u baahan tahay waxa weeye degmooyinka jubbaland ka kooban yihiin in la cadeeyo u baahan tahay wixii lagu heshiiyey in la cadeeyo u baahan tahay waxaas oo dhan marka ma ahan in gacan hoos u bororto oo laisku sheegay keliya noqotay wixii waa inay noqdaan wax dastuurka jubbaland gala oo beri ka maalin haddii dadka hadda administrationka hayo oo maamula ama madaxweyne ha noqoto ama xildhibaane ha noqoto haddii ka tagaan inta dambe oo lasoo dooranayo wax tixraaca inay oga tagaan oo macnaha mataqaanaa waxaa laga dhaxlay inay noqoto marka anigu waxaan u arkaa dadka meesha joogaan u aqoon badan baan u leeyahay dad badan oo waxaa ku jiray aqoon-yahana dad badan oo waxaa ku jiray baalkii isgargaraya ma firacayo in macnaha keliya ii sheegeen ay macnaha inta anagu hadda aan garanayno inay jiran waayeen ma firacayo insha allahuna waxaan rajaynaynaa inaan ka hor dhacnana ma ahan insha allahuna sidaa rajaynayno bal waxaan ogaanaynaa anagu hadda ilaa hadda ma ahna wuxuu lagu heshiiyey waayo hadda halkaan magaalada cusba aan joogo dad badan dadka shacabka waxay ka wardhowrayaan qodobadii lagu heshiiyey xaflado iyo dabaalgedyaha baajaaliyada jubbaland ay macnaha abaabulaysaa waxay doonayaan inay gacmaha isqabsadaan waxay doonayaan in waktigii ka lumin oo dabalkii wakti dambe ka lumin inay statement ku sameeyaan dalkoodii iyo dadkoodii ku noqdaan marka insha allahu inaan hadda kulli anigu waxaan u arkaa inaan ka hor dhacno muhiim ma ahan inaan sugno markaasta waxana ama wax la taageeri karaa ama laga dhiidi karaa laakiin hadda wax lagu heshiiyo oo maayo waa tahay ganacsada xasan ugu dambeyn ee waxaan rabaa in baaqaaga ugu dambeeyo iyo adoo isku dar israacsanaya ee ka jaaliyad ahaan bal doorkiina ee waxa uu yahay maxay tahay doorkiina ku aadan ee ka qayb qaadashada ee dhism- u- dib u dhisida deegaanadiina ee ka qayb qaadashada fulinta heshiisyadaas roolkiina iyo doorkiina muxuu yahay ugu dambeyntii
adigu aad iyo aada u mahadsan horta dhammaan waxaan u mahadcelinayaa ninkii kasoo shaqaysay heshiiskaas dadka deegaanka jubbaland waana guul soomaali oo dhan u soo heetay haddii midda anagu doorka annaga aan u soo noqono iyo qofku wuxuu ku iiran karaa meel nabada nabadbaa naas nabadgale meel colaadi ka jirto oo xabadi ka dhacayso oo macnaha mataqaanaa ii sheegeen meel ugu iiran kara maaha waxaan marka sida hayaa annagu awalba sida shacabka soomaaliyeed iyo kukuwaa ku nool ayay ku daaleen waxayna diyaar u ahaayeen inay dalkoodii awalna iskay ka sameeyeen haddana ilkii inay sii wada jidaaraan marka waxaan annagu u tiranahay dadka gudaha jooga haddii meesha nabadi ka jirto waa la imaan waa la maalgashan wax badan oo insha allahu hadday tahay ama iskuulle ha noqoto wax badan oo horumaraa laga sameynaya laakiin meelaa nabadi ka jirin ciidamada kuma soo diilan karo kuma soo diilan karto waxaan rabaa inaan dardaaran halkaan ugu jeediyo dhammaan shacabka jubbaland iyo shacabka soomaaliyeed guud ahaan waxa weeye dalkii iyo dadka annaga iskale dalka wuxuu sugayaa waa dadkana wey dadkuna waxay ku hiranayaan waa dalkooda labadoodu wayaan isku baahan yihiin mana kala maarmaan anagu marka waxaan leeyahay insha allahu aan keeninaa in dadkaas fursadaas laga faadaysto in gacmaha la isqabsado in la mideeyo in macnaha laga fogaado wax kasta uu keeni karaa in dagaalkii siduu soo noqdo marka insha allahu sidaan rajeynayna walaala arrintaas aad baan ugu faraxsannahay insha allahuna waxaan rajeynaynaa inaan wax badan oo horumara dalka ka sameyn waxaana anigu kulley kelmadooda laga samaysa aan ku dardaarmayaa in gacmaha la isqabsado dadku waa dad walaala waa wiil iyo adkigiis waa dad ehel oo wada dhashay lagana tanaasulo layskana qabto wax kasta oo keeni karaa in dib wadadii muqdigaha loogu noqdo lagana taageyso nuurkaas maanta dhacayo
aad baad u mahadsan tahay ganacsade xasan cabdulisxaaq oo ka mid a ganacsatada soomaaliyeed ee degan magaalada oslo ee dalka norway ayuu kaasi ahaa waa kaaga mahad celinaynaa waqhtigaaga qaaliga iyo fikirkaaga saliimka intaba
way walaale aad iyo aad baa u mahadsantahay ninkaana